wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington oo caawana aad ku maqli doontaan xubno ay ka mid yihiin magaalada hargeysa oo la sheegay shaaha iyo go'yaasha shaalku inay xaami noqdeen maxbuus ka baxsaday xabsigii uu ku jiray balse markuu bannaanka u baxay jeelkii gurmad ka soo dalbaday si halkiisii loogu soo celiyo iyo sheekadii adeegto iyo weliba sida yeeyooyiyo faraas iyaduu gugi da-ay gaashaama iyo sirow garnugle iyo tuban geesidiska xodayo gardurmayracanayo qodobadaasi dhammaan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenna caawa iyo cawayska aan ku bilaabo ee maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobollo ka mida dalkan maraykanka ku habsaday qabow aad u daran oo aan kelmada lagu soo koobi karin oo dadka cimilada falanqeeyaana ay sheegeen inuu yahay kii ugu daraa muddo labaatan sannadooda sidaasi oo kale ayaa qabow laxaadle iyo dabayl xooggan laga soo sheegayay meelo badan oo ka mid a caalamka ta ugu sii daranisa waxay tahay meelihii lagu tirin jiray diirimaadka amaba kulaylka oo ay ka mid yihiin waddamada carabtu ayaa qaarkood la sheegay in qabow badan sannadkan uu haleelay oo jaakado waaweyn laysla dhaafdhaafayay hadba xaaladii timaadaaba xikaayadaheeda lehee qabowga si aynu soo sheegnay ayaa sababay sheekooyin badan oo warbaahinta caalamka soo jiitay ka hor dhici maaye waxaa istuudiyaha igu weheliye cabdiraxmaan yebarow madaxa laanta af soomaaliga ee v o e oo isagu maalintii arbacadii uun ka soo laabtay socdaal uu ku tegey magaalooyinka hargeysa iyo dubai iyo sidoo kale caashe ibraahim aadan caashe cuud oo in muddo ah daadihinaysay barnaamijkan caweyska washington oo iyadna isniintii ka soo laabatay gobolka kentaki ee dalkan maraykanka oo ka mid ahaa meelaha qabowgu biyo dhigay cabdiraxmaan iyo caasha soo dhawaada barnaamijka caweyska washington aad baad umahadsan tahay saara aad baad umahadsan tahay saara dhownaha cabdiraxmaan adiga de waxaanu kugu tirinaynay muddo saddex wiigoo aad naga maqnayd inaad qabowgii ka soo raysatay bal hadda nooga warran jawiga waddamadii aad booqatay dabcan waa ka raystay oo kii halkan kaawiyadda ahaa waa ka dhuuntay laakiin meelihii aan sii maray oo awal aan islahaa diirimaad xoogan ayaad kala kulmaysaa oo matalan dubai baan tegey kadibna hargeysaan uga gudbay saddex isbuuc ayuu igu qaatay tobaneeyo maalmood baan hargeysa joogay oo sida laga yaaba dadkiina dhegeysanayay barnaamijyadeennii hore aan halkaa tababar saxaafadda journalistayaal soomaaliya aan uga sameeyen oo ku tababaray haddaan u soo noqdo su-aashaadii dhulkii aan soo maray alaaba marka aan shaqa u baxo zahra anigu waxaan safri jiray sanooyinkii u dambeeyey oktoobar oktoobar markaad dubay marto qabow la sheega ma jiro kuleel daranna ma jiro oo markaasay xagayaha ka soo baxaan hargeysana dee waabad adaaba iga badsho oo qabow aad u daran ma jirin oktoobar laakiin xilligan iminka la joogo bal waxaad ka warantaa magaalada hargeysa oo makhribka kadib dadkii ay ka kala ordayaan oo xaafadihii lagu wada ururayo oo hoteelkii la wada joogo oo qiimaha shaalka iyo diirimaadka loo ordayo iyo sida maarkan shaaha laysku kulaalinayo waxay ahayd wax cajiiba markaad hargeysa ka egto marka qiimaha shaaha iyo go-yaasha shaalka ayaa kor u kacay kuwaasoo dhan u cerkay jiraan laakiin dee taa waxaa lamid a iyada lafteedu dubay markaan imid anigu weligey maan arkin dubay oo roob ka da'ayo magaalada dubay markaad eegto horumarka ay zahray caashay ay gaareen xagga marka dhismayooga labaatankii sana u dambeysay wax aan la tilmaami karin oo lasoo koobi karin weyaan laakiin taa iga yaabisa waxay ahayd markii roobku da'ay oo gaar ahaan suuqa dahab iyo dhinaca soomaalidu ay ka dukaamaystay eryadeeda aan joogay haddii gobolka kuu dhaco saad u socotunbaad biyo bash ku dhex leedahay maxaa dhaca istriimkii biyaha iyo sistamkii biyaha qaadayay uma samaysno waxaa laga yaabaaba inaan markan ku talagalka inuu roobda-ooba ay iska yareen markaasa waxaad arkaysaa dariiqyadiioo biyo wada xirxireen marka cabdiraxmaan disembar ilaa january maalmihii aad kaga sugnayd magaalada dube ma qabow baa lagu tilmaamayaa mise sidaa awal ba ahaan jirtay diirimaad bay iska xigtay maya maya maya way qaboobeed oo qabow rano ayaa jiray laakiin ta kale iyadoona meesha taale waxay ahayd roobkii da-ay oo maalinimo matalan salaasidii oo kale intaana soo dhoofin ayaa roob xooggan oo maalinimadii uu da-ay kadibna waxaan u baahday inaan dukaamaysiga aan qayb ka galo dukaamada wax ka doonto waxaan waayey laba saacadood baan wareegayay waxaan waayey dukaan aan ka iibsado dallad waxaad moodaaba ganacsiga dallada inuun xisaabtaba ugu jirin showroobo kama da-a meesha hadda kadib waa lagu dari doonaa aad iyo aad waatay caasha ayaan soo noqonayaa oo iyadna halkaasi ka qoslaysa caasha ee gobolka kentaki ayaad ku maqnayd muddo toddobaadkan aad ku soo laabatay shaqada sheekooyin qosolaa ka dhacay gobolkaasi aad muddada ku soo maqnayd oo waxaa la sheegayaa in qabowgii tirada badnaa ee dalkan maraykanka toddobaadyaddan ka dhacay nin xabsi ku jiray oo maxbuus ahaa intuu fursad helay uu xabsigii ka dhacay haddana qabow daraaddii uu yidhi armay xabsigiiba rona balcaasha guud ahaan gobolka iyo sheekadaasi oo si gaara ee noo soo jiidatay Een, waad mahadsantahay saar horta gobolkaas waxaan ku sugnaa muddo laba bilood iyo dheeri ayaan ku sugnaa oo waxaanan u tegey sidaad ka warqabtaba in aan muddada umulbaxa Mhm.
inaan magaaladaas ku soo qaato maasha allah maasha allah waan ka soo noqday marka sheekooyinka aad sheegtay way jiraan iyo sheekooyin xiise leh way ka dhaceen laakiin sheekada ninkan ka soo baxsaday xabsiga Mhm.
jaraa'idada xitaa way qoreen Waa tahay.
tusaale markaan usoo qaato wargeyska een, los angeles times ayaa sheekada si gaara usoo qaatay ninkan wuxuu ku xukunaa lix sano oo xariga waxaana loo haystay dembi ah in uu sameeyey dukumenti been abuura Mhm.
maalin buu jaanis helay maalmihii dhowaa ee qabowga uu jiray laakiin qabowgaa sii kala darnaa maalin qabowga uu yaraya sirnaa oo afartan iyo afar digri oo marayay oo halkan diirimaadba looga yaqaan xilligaas uun jaanis intuu heluu soo baxsaday markuu soo baxay unbaa daqiiqado kadib digriigii ama weedarkii ah, cimiladii hal mar ayay hoos u dhacdo waxay tagtay zero eber marka ayuu meeluu ka baxay intuu garan waayey uu qabow dartii een, uu khatar galay ilan qabowga qabow loo adkaysan kara maaha waa kii iskuullada loo kansalay oo loo joojiyey shaqooyinka qaar loo hakiyey meelaha qaar weliba gobolka kaataanka waxaan ogahay in iskuulladii laba maalin la kansalay oo la joojiyey een, ardayda weliba aadka u yaryar iskuulladooda qaarkood inay saddex maalin gaaraysa baan u malaynayaaba marka wuxuu ku garaacay een, mid ka mid a hoteelada yaryar ee dadka socotada inta badan ay is degaan ee transitka uu garaacay moteelada motel moteelada la yiraahdo marka wuxuu wataa lambar uu leeyahay een, ha la iigu waco een, saldhigga booliska lambarkaasaan leeyahay waxaan ahay maxbuus ka soo baxsaday xabsiga waaba xabsigii aad ka soo baxsatay haddana Ah, gargaarso waxaan ahay nin maxbuusa ahaa oo xabsiga ka soo baxsaday waxaan rabaa in la ii waco marka dadkii hoteelka een, joogay ee uu ku garaacay ayaa malaysan waayey waxay isidhahdeen ninkan waxa uu sheegaya malaha hadalkiisa malaha waxbaa ka siiya mar kale uu ku celiyo war maxaa u baahneed waxaan rabaa buu yidhi in xabsiga hebel la yidhaahdo ee ku yaala een, luxemburg deegaanka la yidhaahdo ee isla gobolka inta ka tirsan in la iigu yeero waa taa markaa baa la yidhi maxaa lagugu yaraya rabtaa markaasuu yidhi waxaan ka soo baxsaday xabsigaasi laakiin qabow baan u dhimanaya waxaan rabaa in xabsigii si deg dega la iigu celiyo meel kaloon gabaad ka dhigto waan waaye
cashay waxa- waxaa bahalkaas soo ift- sheekadaas soo iftiiminaysaa qabowga darnaanta iyo sida uu u qaboobaa xadka uu gaaray in ninkaasi jeelkii uu ka soo baxsaday uu door bido oo uu ka door bido inuu bannaanka ku dhinto weliba weliba weliba Abdiyaa.
cabdiraxmaan iyo saare si kaloon ku qeexa malaha waxaa laga yaaba dadka soomaalida inay dhegaysanaya in qabowgana markay maqlaan la wax markaad sheeko ay kugu tahay markay shaahid kugu tahay way kala duwan aad iyo yihiin aad Een, waxaa tusaale ugu filan biyaha banaanka markaad dhigto daqiiqado yar markay yaallaan waxay noqonayaan baraf dhagaxa haddii uu sii go'aansan lahaa inuu meelaha Inuu- joogo ama sii ordo naftaba kuma sinteenba iyagaa sidii ugu yimid dhar baa loo geliyey booliskii baa u yimid gaarigooda diirnaabay ku qaateen xabsigii oo diirnaabay ku celiyeen
waa hagaag haatan waa sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto ee uu qoray maxamed xasan cusmaan qaybtii sideedaad iyo maryan oo gurigii diiranaa ee lagu soo dhoweeyey xero weydaaratay bal sababta ay uga baxday iyo meesha ay ku sugan tahay aan idiin kala baxo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ee uu maryan ugu mitidayey waa isagoo rabay inay u adeegto afadiisan afadiibaa tidhi haye caawa gabar baad ii wadaaye allaylehe gabar waan u baahnaa ma kuwaad gashaa mise waa cid kale ama anigu aan dhalo ama cid kale ha dhashee kollay haddaad ciidan heshay sow baraara kuuma aha anigu iskiin bari maayee idinku isbarta waydinkaas taneeneed uga dardaarmayaa waa inay xanaano wacan iyo daryeel heshaa ayan ahayn raggan isku dilaye ku kala dhimannay bay aadi doontaa odaygii baa yidhi afadii baa waxay ka shakisay iskudilka iyo waxa uu sheegayo waxbase ma sii weydiine cuntay soo diyaarisay intay marmaraysay bay mar un maryan inta isi soo dultaagtay tidhi haye adigu magacaa iyadoo aad u sheexaysa gebidiina hoos u rogaysa bay tiri aniga maryam baa la yidhaahdaa meeshii baa casho la soo dhigay maryam baa inta qaybteeda la siiyey la yidhi cun sheex dartii ayay cuni weysay in muddo ah ugu dambayntiisa cuntay dhibaatada ugu weynaydse waxay ahayd markii saxara qabatay oy garan weysay si ay yeesho iyadu musqulaha ma taqaan iyaguna ma ay garan oo uma tilmaamine dantooday ka wateen in la seexdo markii la maagay oo maryan in xaaja dhabqi doonto haddayan banka aadin aragtay ayay xanuun isku riday oo ilaan way garanaysaaye in dhibaata ka imanaysee istiri iska moos inkastoy aad u cabsanaysay neeftuurkeedii ayaa mar dambe odaygu dareemay intuu u yimid buu weydiiyey in xanuun hayo erag in si kale loo hayo maadaama ay ahayd qof baahan oo cunto badan cuntay intuu faynuus qaaday buu tusay musqushii oo siyaabaha irdaha loo furo loona xiro fahamsiiyey waxba may geline sidii qof geli doona bay inta madaxa u ruxday meesheedii ku soo noqotayoo wax seexanaya iska dhigtay odaygii wuu iska seexday maryana mar alla markay istiri malaha la seexay bay ooda jabsatay iyadoo meelay ku saxarooto adduunweynaha ka baadigoobaysa musqusha la tus ha yeeshee uma qaadan inay run tahay oo waxay istiri waaba aqale sidee baa loogu saxaroon karaa iridda markay ka baxday bay orad isxaabisay iyadoo baadiye iyo meel cidlo ah goobaysa waxay ogsoon tahay in hadday orodo oo orodo ay ugu dambaynta magaalada ka bixi doonto waxay orodaba siday filaysay bay noqotay taasay ban cidlo ah u baxday keligeed maahee magaaladuba guud ahaanna musquluhu way ku yaryihiin maryan waxaysan meesha keensan inkastoo lagaga weynaa inay guriga soo garan doonto iyo in kale goor dambay ladan tahay ayay dib u soo laabatay iyadaysan sumad iyo tilmaan midna u kala lahayn magaalada isku mid midab muluug iyo magac bay guryuhu u wada lahaayeen habowgii hore mid kalaa xigay oo maryan mar kalay gacan u baahatay magaalada hareeraheeda dhirwaa iyo libaaxba waa laga helaa dhanay magaaladii ka abbaartay garan weysay wax kale iska daayo sinaba u garan mayso meelahay soo martay intuba inta ka dhaqsa lehe maryan oo sideedii yaaban meel bannaan ahna taagan iyadoo isleh haddaad guryaha u dhowaatid armaad dembi ka gashaa ayaa cirku soo gootay isagoo yalka hillaaca iyo onkodka ama madkarabashaduu tuurayaa wax kala yihiin dhibicda ka dhacaysaa xooggeedu wuxuu waxyeelayaa dhagxantiiyo ciidda naf cidlo u taaganna iskaba da'yo cirkii wuxuu da'ayey muddo dhowr saacadooda isagoon kala go' lahayn dabayl dhaxan beergooye ah wadatana u dheer tahay maryan iyadoo dhibicdiina dusheeda ku tagtay dhaxantiina ku cashaysay walowba ay weli dhacayso ayaa qabow galay iyadoo awalba aad u itaal darrayd darteed waxay bilowday inay keliyaha ka boodboodo ilkaheeduna sidii dawaar qof tol yaqaani shubayo u ciyaan afka iyo sankana duuf iyo dhareer ka shubto may garan guryaha gabaadso oo wayba ka baqday way togantay oo sidii gurmago'an kol hore qallalay waxay ku qodbanaatay goobtay caawa oo dhan taagnayd magaaladu way hurudaa dadyow inta gurigu ku darooray ama biyo u soo galeenoo iska asturaya mooyaane odaygii iyo afadiisii baa markii dabaysha xoogga lihi dhacaysay waxay dareemeen iridda furana isgaraacaysa afadii baa inta soo kacday aragtay iridda way fahamtay in yartay maqan tahay waxa furayna ayan tuugo ahayne iyadiioo baxday ay tahay waxay ka gaabsatay inay ninkeeda u sheegto iyadoo islahayd wuu daalan yahaye waxba ha dhibin darteed maryan iyadoo sidii u leeleelsan goobtiina taagan ayaa waagii dusheeda ka baryey wadaadadii addimayey ayay moodaysay dad isu qayshanayee iyada baadigoobaya waa habeen kale oo ay maryan ku waabariisatay cidla ciirsila bal cidda hesha iyo xaalkeedu sida uu noqdo waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo sheekadaasi ka mid ah weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeenna caweyska washington qaybtanna waa heesihii murtidii iyo madadaaladii waa qayb kale oo ka mida waraysigii aan dhowaanta la yeeshay fanaanka caanka ah cabdi cali bacalwaan bacalwaan ruwaayado badan iyo heese dhowra oo aad qaaday baynu hore usoo maqalnay bal caawa aynu ku dul joogsano ruwaayadii ee bad jacayl badana ruwaayadda maxaad naga xasuusin kartaa bad jacayl badana waxay ahayd ruwaadii dacar uu sameeyey maxamed aadan dacar baa sameeyey dacar baa sameeyey haya markii hore anugu actor baan ka matelay qoraanseegmadu quraanseeg madow baahida ma qaada haa Haye.
iyadoo idaa kaasee horiyo soo maxaadis wula qiil jiri Mhm.
aniga dacar waxaan isku laynay waa- waariyaahe Mhm.
waa kaasee horiyo soo maxaadis wula qiil jiri qashe qashe iyo ismaaciil iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaba badan georgio waa dad kale ku soo soomaalida kaleba in la jacaylku wuu ku dhacaaye uu ku dhacaaye
waa tahay ina moogaan xafijiyo ana ina moogo kaale booskayga qaad axmed muuga adiga ma fahamtay si fiican habeenkii dambe iyo anagoo soo kastay laxdan booga xadfiday Mhm.
ayaa habeenkii dambe anagoo dadkii u ballan qaadnay dabka cadkar waa hahe ayaa axmed cali cigaal naga xanuunsaday haye ruwaadda agtarka ah haye tignadiina waa la gosay silima oktoobar baan ku dhigaynaa Mhm.
oo hargeysa dad weynay baan weydiinay waxaan maxaan idin dhignaa haye waxay yidhahdeen waxaad nagu bedeshaan bad jacayl bad badan jacayl badana waa tahay bad jacayl badana marka bad jacayl badana dee anigii waxaa noqday marka waxaa yidhi meeshii agtarka labaad ayaan gelayaa oo jango markii hore matalahayay Mhm.
meeshaasaan baarkay meeshii labaa qaybtii labaad ku galay waan oo gartaa oo ah oo oo- oo riwaad heestaan ah muxuu ahaa Nabad- adoo nugaaliya ku nool beela nabadeede waad nafteedii wadnaanoodu ku beertee ayaa nabanada jacaylka ka noocda waayo
yagumnaa wilaayo mana nasiiyo haya nabarada jacaylka ka mixsan waayo yagumnaa wilaayo mana Almad nasiibkayga iga neefisay
Een, sahre axmed baad heestaasi isla qaadaan Een, jaalaan isla qa- Marka- jaalaan isla qaadi sideed markaa een, maxaad ku matalayseen sahra anu markaa waxaan ku matelaya riwaadda baarkaa labaad sakraan waa si tahay sakraan oo haddana wax sukransanaya waa tahay marka een, adigu adigan deetana gabadhii la qaaday waxaad qaadaysaa heesta iyaa garayska kaa fura yaa garaysa kaa fura qaadaya adoo geesgees soconaya mataxa sugaya dadka wabaadaasi ku haya waan gartay Riwaayadda marka Bacca saasaan ku galay bal iyada.
hadda heestaasi ereyadeedii in yar haddaad ku luuqaysay sida yeeyo iyo faraas iyadoo gugi da-ay gaashaama iyo sirow garnugle iyo tuban geesiiska xodayo gardurmayracanayo kaymaha gelgeli maha guda madaxareedale galabtii cadceedsada ugadidka harimada oda intuna gudaha iyo gaadhaysa sirdiga maxamadinaankaba gaba kulaasankaani yagaray ka kaafura
heestaasi ayaannu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna cawayska washington inta aynu toddobaadka dambe kulmi doonnona waa sahre ciidla nuur oo idinle cawaysiin wanaagsan
Oh,